maanta waxaan iskugu imaanay inaan dhibkii yaalla inaan soo gudbinno oo dowladdan u sheegno iyo arrimaha hadda socda alxamdulilah siaad og tihiin gaaris iyo modogaasha jidkiisa mar hore u go'ay gaariyaasha jidka ay laba saddex wiik ama hal bil ay jidkan ay ku jiraan intaasoo gaari ay jidkan intaasoo habeen ay ku jiraan dhibaatada waxaa waay un jidkii ogo-ayn raashiinkii inta soo gaari lahayn waa soo gaari wayn hadda sidaan idin hadlahayna shidaalkii wajeer maanta dhib weynaa ka jira waxaan u maleynayaa sidaad og tihiin kenya power berri ahaata berri dambe ahaata ee nal inuu jiri doonin maxaa keenay shidaal la-aan maanta dhibkii kale oo jira wajeer oo shidaal la-aantii maanta haddii aad meelaha petrol station aad wareegta waadala yaabi dhibkii ka jira midii labaad ee raashiinka gebgaba u socda hadda midda idiin sheegi karaa boosha maanta hadii laata toban kuna laguu siina boxkeen lama arkay raashiinka ugu fudud oo si walba loo isticmaali karana waa boosho booshadii haddii la waayo raashiinka kale ugu dhammaada marka anaka codsi aan dhiiban haynaa inaan dowladdu sheegno khaasatan county government waxaan oo raashiinka la keenaya miskiimaha kulli aan la gaarsiin karin waxaa kaasii fiican raashiin la keeno ninkii lacag haysta oo kaa gata maxaa yeele haddii raashiinkii la waayo intii ummadaheed kulli meel ay wax ka keena ay waayaan miskiimaa la isla noqon doonaa laakiin maanta laalla aan aniga boosho aan haya boxi oo 24 kgs jiiraankayda waa gaarsiin kara maxaa yeele waan soo gadan karaa laakiin booshadii haddiin lahaynin sokortii haddiin lahaynin saliiddii haddiin lahaynin bariiskin lahaynin oo waktiga hadda aan taagannahay oon la ogeen elnino ilaa muddo ay qaadan doonto marka waxaan rabnaa khaasatan governor inaad adiga jawaabta adiga mas-uulkan qaada diyaaradda anaka lacag aan iska aruurinayna raashinka anaka gadanayna airport anaka geynayna adiga waxaan kaa rabnaa inaad transport naga bixisa raashinka wajeer ku soo gaaro midii labaad oo codsi aan dhiibanayna waxay tahay blue band renegate ifly skyward iyo diyaaradda la dhaha sac intaan codsi aan u dhiibanahaynaa codsiga aan u dhiibanayna waxay tahay inayna kaalmeeyaan wakhtiga ay dad kaalmeyn lahayna waa hadda diyaaradahan reer wajeeraa leh sarviceka ay suubiyaan wajeerawa marka waxaan aada u jecelnahay kol ay tashadaan ay dhahaan haye lacag soo baxsada shidaal iska bixiya raashiinkii halhal tir baan idiin qaadno marka waxaan rabnaa inay ogaadaan dhibkii yaalla inaa muddada ay qaadan doontana lama ogo marka codsigaas aan ayakana u jeedinayna midii kale waxaa waaye waad aragteen diyaaradaha maanta beecii kor u aaday waxaas u aaday meel walba jid waa ka go-a marka taas naftinkeeda ina ayakana noo fiiriyaan beecii diyaaradda labaiy toban ay taagneed hadda shan iyo toban ay taagan tahay marka waxaan aada u jecelnahay masiibada ay dhacda daraaddeed inaad dadka loo naxariista labaiyo tobankii lagu soo celiya ay taagnaad haddii la karaa tobankii lagu soo celiya haddii la kari waayo labaiy tobankii inay ahaata marka waxaan codsi u dhiibanaynaa dadkii diyaaradda ifly iyo renegate codsi weyn aan u dhiibanahayna midii kale codsi ay naga tahay waa hay-adaha red cross iyo hay-adahan kale oo wajeer ku nool waxaan rabnaa inaad nagara qabatiin raashiinkii oo wajeer waa go-e raashiinkii inaad nagu sacdaysiin oo transportka nagu sacdaysiin diyaaradahan aan rabnaa inay raashiin lagu keeno oo dadkii lagu sacdeey midii u dambaysa waa national government oo u xil saaran aadan ducaale defence minister codsiga aan ku dhiibanayna maalin hore waad wareegatay waad aragtay dhibaatadii taal waa aragtay maanta waa maalintaada waxaan aada u jecelnahay diyaaradda oo kenya defense inaad nagu saacidaysa raashiinka lagu keena sidii maandhoe daawada iyo raashiinka lagu keena annakana raashiinkii annakaa soo gadayna dadkana ay ka faa'iidaystaan baynafuu inay ka helaan embiyaasha senator women rep waa xool idintaan idinkana meeshan countiga meel walba aa xirantay national governmentkii looma qaylinahay idinkana waxaan idinku baraarujinaynaa inaadna garo qabatiin oo dadkii muddada ay baashaan socon doonto lama ogo marka waxaan rabnaa inaa idinkana garabna siisiin oo qaylid aad badisiin waa dadaali haysiin dadaalkii aad sii muujisiin insha allah